markana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo habeen kasta oo sabti ah xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda caawiya dunida kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeko la xidhiidha nin fariin uu diray ku dhowaada dhowr iyo labaatan sanno ka hor toddoba-aadkan looga soo jawaabay nuxurka fariintaasi ee xambaarsanayd halka ay gaadhay iyo weliba sida uu fariinta uu diray oo iyaduna laba filaan ahayd barnaamijka ayaad ku maqli doontaana sidoo kale waxaan idiin hayaa cabdalla yuusuf hanuuniye oo isaguna leh xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale barnaamijka aan ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan fanaanka cabdijibaar xaaji cali al khaliiji oo ka warramaya marka fanka laga yimaado waxa kale uu haatan qabto waxaan joogaa wadankii baan jooga hargeysaan jooga waktigan xadirka waxaan ka furnay sharikad weyn baan ka furnay aniyo nilaan saaxiib nahay oo solar energy-ga ayaan ayaan wadnaa wadanka aanu keennay marka soolarada iyo waxaasaan imika hadan ku dhex jira haddaan dhinacii businesskaanu leexday sidoo kale cabdijibaar waxa uu caawaynala wadaagi doonaa qaybo kale oo ka mida heesihiisa oo ay ka mid tahay yartii baan hee yartii baan si xunu galay
dhowr jeer baa lagu qabsado lagu yidhi waa waa heestan yartii baa maxay yartan sida xun loo galo waxaan furwanay dhehe waxa waa nin gabar baa jeclay dabeetan gabadhii buu ku boodi barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal teknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa tan iyo markii ay dunida sida fiican u wada gaadha keentay in dhacdooyin door ah oo berigii hore qarsoon ay haatan si fudud oo dunidu u wada gaadho islamarkaana ay ku baahdo dunida dacalladeeda haddaba caawana waxaan idii hayaa sheeko toddobaadkan warbaahinta ay wax ka qoraysay oo ku saabsan nin uu dhashay waqooyiga aireland oo fariin uu qoray ku dhowaad saddex iyo labaatan sanno ka hor islamarkaana uu quraarad amaba dhalowaaqofba sida uu yaqaanee inta uu ku riday uu biyaha raaciyey hadda uun dib loo helay islamarkaana laga soo helay goob u jirta halkii uu ka diray keliyata siddeed iyo toban mayl ninkan warqadda diray oo magaciisa lagu sheegay stephen colfield islamarkaana da'diisu hadda ay tahay afar iyo afartan sanno ayaa xilligaasi warqadda qorayay ahaa dhalinyaro aan xaas lahayn waxaana sida warbaahintu sheegtay warqadda uu ku qoray waxaan ahay laba iyo labaatan sanno iisoo jawaab haddii aad gabar tahay mahadsanid waxaana ninkani oo ka warramayay fariintaasi uu sheegay in inta uu quraarad ku riday uu biyaha raaciyey bishii januari shanteedii sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii fariin qoraala uu warbaahinta la wadaagay ayaana uu ku sheegay inuu keliya u sameeyey si uu arko ilaa iyo halka ay gaadho warqaddu isagoo intaasina sii raaciyey inuu iloobayba fariintii uu diray balse uu arkay sawiro warqadda ah oo la wareejinayo warbaahinta bulshada waxaana quraaradda amaba dhalada uu warqadda ku riday laga helay toddobaadkii hore biyaha dacalkeeda meel u jirta siddeed iyo toban maayil hadda halkii uu warqaddaasi hore uga diray isagoo xusay inuu rajaynayay in quraaradda amaba dhaladu ay gaadho meel yaro fog balse aanu waxba ka qabin inay gabadh u keenin fariintaasi uu diray maadaama haatan uu yahay nin reer iyo weliba saddex carruura leh waxaana uu intaasi ku sii daray in xaaskiisa iyo weliba carruurtiisu ay fariintan markii ay arkeen ku qosleen iyadoo sida uu sheegay inantiisu ay u sheegtay in meel walba laga hadalhayo sidoo kalena isagoo wiilkiisa ka soo qaadaya tababar uu dugsi ku samaynayay ay maamul ku-xigeenkii dugsigaasi u sheegtay ee fariinta ku jirtay quraaradda amaba dhalada ugu dambayntii ayaa ninkan fariinta diray uu sheegay in hadda in jawaabteeda la helo ay fiicnayd islamarkaana uu ku faraxsan yahay in sheekadan ay dadka siiso wax ka duwan xaaladda xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ku wada baahay aynu intaasi kaga soo gudubno sheekada ninkaasi warqadda uu fariinta ku qoray quraarada amaba dhalada ku riday oo aynu markana dhegaysanno iyada oo shimbir la adeegsanaya iyo weliba codka fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye
shimbiryahw dabayla daruuraha dhex maraya darinkii ku uuma orodkuugu dawgalay anna inaan nin dilaanahay taqaraadii jacayl qaba dirka ma saaro dushayda waad ka aragtaa shimbriyahow dunida idil meeshii addoontaba adigaa u duulo damaashaad ku wada mara dalfoge aanan gaarayn degdegada ku tegi kara adan daalin socodon weligaad dekaamine abidka ha iga didin ku dagaali maayo waxbaan ku dirsanaya warqadan daboolane dusha sawirku kagaya dawadii qalbiga degdegii gaal daboolane dusha sawirku kagaya dawadii qalbiga degdegiiga gaarsiin waanad uma deeqdo dadna way coloobeende ducayo qur'aan bay wadaadadii ku daaleende waanad uma deeqdo dadkii bay coloobeende oo ducayo qur'aan bay wadaadadii ku daaleende adukubu danseego dumar kalena inankii qalbigiisu diidiyo cashaqiina muudaynde adoymika duulo waydaadiya mooye adoymika duulo waydaadiya mooye dawo kalena loowaade dawo kalena loowaade adna doqon la caashaqay adna doqon la caashaqay deqay ha nooqono u soo dabacdaynan
deeqay ha noqon oo u soo dabacdha inankii heestaasi uu qaadaya fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniy haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysiguu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdijabbaar xaaji cali alkhaliiji kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka sida uu arko fanka casriga ee haatan jira iyo weliba waaye waaye iyo heesii hore caawana waxa uu inala wadaagi doonaa marka laga yimaado fanka shaqada kale haatan u qabto amaba uu ka shaqeeyo iyo weliba qaybo ka mida heesihiisa oo ay ka mid tahay heesta caanka ah ee yartii baan sii cunug galay balse aynu dib u milicsanno marka hore dhegaystayaal islamarkaana aynu kasii anbaqaadno halkii toddobaadkii hore uu waraysigu inoo taagnaa haddaan dib ugu noqdo dhinacii kaalmaha heesaha kolley seenna waxay u badanayaan dee heesihii de waayo waayo iyo maxaan ku idhahdaa heesihii hore oo aan soo qabto heesta kale ka mid a heesahaaga eed qaado alla nimcay qalbi nabarux nimcaayo ima wada qaado ma wada qaado ma wada qaado nimcaayo midkii qura ahaa adaa qabsadee nimcaayo ka kalena dushaan ku qaada dushaan ku qaado iyaga laftigooda waxyaabaan ha waxyaabaan kuu sheegayo waa waa dhaqan anuu aad orda niyow anugu subxaan allah dhaqankan aad u jeclahay sabadanaaba waxaan jecla had iyo jeer had waxaan taargadirin jiray anugu dhaqan in dhaqankii magaranaysaa wixii aan aqrinay yaraanteedii aan meelaha iskuuladii ku cayaari jirnay ama xafladaha yarar ku iman jirnay ama aroosyada ku iman jirnay dadku iga horreeya qaadi jireen ayaan anu badanaan focus garayn jiray inaan u gudbiyo dhalinyarada yar inay bartaan de wixii suuqaan anu cayaaray sida imka biito biito biito biito biitadii oo kale iyo waxyaabaha caynkaasa inay bartaan wixii aadayaashoodii ay isticmaali jireen ariga ama maqasha ama waxaas lagu raaci jiray inay bartaan ciyaalka ayaa horta annaga ahayd oo annaga kaale message maanu dirayn aanu dirayn dhalinyaraka marka waxay soo eesaani badankooga waxay dhasheen intaanaad qurbaha aad aad joogtay markaad aragteen nolosha iyo waayaha ay ku sugan yihiin carruurta soo koraysa ee qurbaha ku koraysa absolutely ha anu runtii kuwaasaan focus gareenahay marka aan hataa waxaan aan samaynayna alaabta samaynayna waxa weeyaan ciyaalka erray inay afkii iyo dhaqankii waalidkood lahaa iyo waddankooda lahaa inay bartaan oo at least ay xasuustaan waanaan waanaan xasuustaa hadda markaad dhinac ka eegto xataa waxaa garanaya ciyaal yaran oo aan weligoodba soomaali dhegeysan jirin ayaad cid ku farxaysaad arkaysaa isagoo dhegeysanaya filan soomaalida heystiisa dhegeysanaya waay afkiibuu ka baranaya isagoo is qofku iskuulkiisi iyo tacliintiisi iyo diintiisi wixiisii wato afkiibuu ku baranaya oo annaga waxaan naga ahayn sidii buuggii buuggii qarankii laano laano waxa weeyaan maraykan maraykan iyo iyo ingiriis way kala duwan yihin haddaan kuu sheegay dhalinyarada ingiriiska joogta ama carruurta ingiriis joogta badanaaba intooda badani soomaaliga waa shumeed kuwa maraykan jooga iyadoo sidaa tan faamiliyadooda la joogaan maaha inaan faamiligii reerka kula hadlay laakiin dadkii baa kale fog fog halkan waxaa halkan waa ciidad iyo abaryadii iyo habariin wixii oo dhan baa isla degan makhaayadii buu tegaa somal halkaa maaha halkaa way kala duwan yihiin dadkeedu taaltaal boo kala degan yihin marka inankii yaraa iyo inantii yareed waxa weeyaan wax kula hadlay soomaali gurigooda markay ka baxdo wixii ka dambeyn waa ingiriis waa af qalaad baa lagula hadlaya marka dee af qalaad oo runtu miyaaba horaan loo yidhi marka waxa weeyaan in qofkii aad adna ka daba tagto oo wixii aad barto ilaa wuxuu baranaya heese kale quruqashaabiir kale heesii kale qurunka ahaa ee imigaan kule xata soomaalida baa ka daba qaadato kobigarka barta barata ciyaalkeeniya qaarkood baad arkaysaa waxaa shubaya
alla nimcaayoy qalbigu laba ruux aya nimcaayoy ma wada gaalo alla nimcaayoy midkii quraha aya nimcaayoy adaada absare ani nimcaayoy ka kale ma dushaan ku qaada alla ku qaadaye
marka intaynaan intaynaan intaynaan taa ka bixin heesahanaad samayn jirtay ama aad soo samaysay oo dhalinyaradii qurbaha iyo weliba waayihii ay ku sugnaayeen ku salaysan oo dhaqankii iyo afkii iyagii laysugu xidhayo fanka waxaa la yidhaahdaa cabdi jabbaar inta badan waa hibo uu qofku leeyahay ama waa hiwaayadu qofku uu ku raaxaysto oo aada u jecel yahay muddooyinkii u dambeeyey waxay soo cusub ma soo qaadin waxaa la odhan karaa cabdijabbaar wuu nasanayaa oo kolka waxaa la gaadhaa xilligii uu jiilka dambe fursad siin lahaa mise waxaa jira wax kaloo aad ku mashquushay oo aad inta badan aada uga gudubtay horta waxa weeyaan wax walba wakti bay leeyihiin wax walba age bay leeyihiin wax walba wakti bay leeyihiin beginning bay leeyihiin end bay leeyihiin wax walba waa bilow iyo dhammaan bay leeyihiin waaween anugu taayadu de markaanu samaynayna ama aan ku sugnay de dhalinyaraan lahayn waayadayada waktigeygii baanu joogno waanu wadnay good waanu ka nimid markaa kadib yani maaha iminka inaan anugu hees u ciilqado inaan dib u heeso ama aan caan noqdo de wixii aan fal soo kala qaadnay waa soo kala qaadnay ummadda soomaaliyeed de wixii aan anugu de talentkayga ahaay aan gaarsiin karay waa gaarsiiyey wax qaatay wax diiday labadaba de okay bay igu tahay wax problem ma jiraan haye iminka waktigan xaadirka aan joogo de waxaan kolley dayna waa kaa daba imanaysaa waxa weeyaan waxaan u leexday waxaan u leexday waxaan u leexday dhinaca businesskan u leexday waxaan ku jirnaa waxaan joogaa wadankii baan joogaa hargeysaan joogaa waktigan xaadirka waxaan ka furnay sharikad weyn baan ka furnay aniga nilaan saaxiib nahay oo solar energy-gaada ayaan ayaan wadnaa waddanka aanu keennay marka solarada iyo waxaasaan iminka hadda ku dhex jiraa hadda dhinacii businesskan u leexday marka dee falki waa waktigiisii waktigi waa soo qaatay magacii aad doonaysa waad ka heshay waa arkiisaas uu isagu ku eegi maaha wax ladala soconayo maanta dee ilmo yaroo doonaya dee inuu soo caanbaxo ama ama la maqlo ama la dhegeysto ama la barto dee noqon maayo oo mana noqon karayo dhalinyaradan dee waktigan xaadirkaa joogtana dee iyagoo carruurtaydii oo kaloo dee anuu dhex geli karin maayo dhex boodi karin maayo oo dee level ma garanaysaa dee waa waktigoodii bay joogaan iyagu inkastoon iyagana kula talinayo war wax wanaagsan oo wixii hore dee dadku samayn jireen un kaga dayda oo waxaan ma garanaysaa fankan fankan ma garanaysaa istuska ee badan ee waxaan dhaqankeena ahayn ku buuxaan wax maaragtay daafaddii ku buuxiyo ka daayo oo wax wanaagsan oo laydinka faa'iido af soomaaligii barta oo ku noqdo af soomaaligii ilaa af soomaaligii marka gacan kuma haysaan oo runtu say tahay dee qofku maalinba maalinta ka dambaysa hadduu waxaa sii wado dee wuu ilaabaya aba intii yaray aad iyo aad markaad waxaad imaan jirta ilmahaagii adigu kuwa yar ilmahoodii dhalaan kuway sii dhalan maxay ku hadli doonaan dee garan dhamin waxay ku hadlayaan marka anigu taasumaan iyagana tal ahaan u siinayaa oo maqanaysa inay fankii fankii iyaga gacanta ku haya dhaqankii soomaalida inay inay siduu ahaa ee quruxda badnaa u sameeyaan ummad walba oo adduunka ku nool dhaqan bay leedahay ay iskaga daydaan yahida iskaga daydaan dee waxay haddaanaad gacanta ku haynayno wax kale aad dhex gelinayso oo aad rabishayso waayara uu fool xumaanaya adigana waxa weeyaan rekordkaa tegaya oo waxa weeye halkaasu kuwa oolaya dee facebook baad gelisaa ama tiktok baad gelisaa weligeed halkaas bugu jiraysaa leeya badiinka haddaynu cabdijabbaar intaa kaga nimaadno hadda waxa weeyaan dee maxaa lagugu yeedhayaa waxaa la odhanayaa waa fanaankii cabdijabbaar ahan ahna baad dee kolka noqotay mar haddaad ganacsigana dhinac kaga jirto tamatil cusboonaysiinaya ku jirto
dadka waxaa leedahay de fanka intii hore ina kala gaadhay ina kala gaadhay dhib malahe waa bal iminkana businesskii baan ku jira xaggaanaa laygu ogaada leedahay maxaa xagga businesska xagga xagga businesska laga soo tiiriya taasaanu iyagana kula talinayna hadda ha dele kan wuxuu doonaya wuxuu doonaya cajaladini hore iska dhegeyso iska daawado iska wadkaade maasha allah laakiin xaggan businesskana iminka aan usoo yara leexana doonayno waddankeenii howlo badan baa ka jira dadka maatadii badan ama leer ku filan ma haystaan dhibaatooyinku waa iska jiraan marka runtii waxaan u nimi wax kale maaha inaanu leerarkaa yaranka caawino iyo awood waxaanu leenahay aan dee leer jaban un u samayno wixii u samayno runtii waad arkaysaa waddankii waxa weeyaan dee hool soomaaliya markaa inta yara leerka u baxda waa yartahay dadku magaalada iyo dadku magaalada iyo laamiyada ay eegtaan islaaler bay leedahay waa runa magaalada yadii dowladba dowlad baa shidatay laakiin guryihii hoose iyo maantooyinkii iyo buulashii iyo sadaqadihii waxaasoo dhan waxa male oo dad inala mida oo soomaaliyo bani aadama ku nool oo runtii aan access u lahayn inay helaan waxan tiibaa iminka waxyaabo jaban oo fara badan baa waddankii yimi runtii bacmisari badan baa soo galay allah igaaziyahum kheer ilaa akhira ka siiya marka wixii baanu wadnaa waxaasunan koballeeraka loo gelinayaa dee ilmaha yare markaa sadaqada ku nool ama buulka ku nool inuu leer yar wax ku akhristo inuu helo taasaa nooga mid wagaag waxaan doonayaa islaanta buulka fadhida miyiga maanta burta dusheeda buulka ku haysata mar inay marka leed loo geliyo halkaasay de iyaduna facebooka kasoo gelaysaa like like iyo commentka halkaas kasoo gelinaysa bur dusheed fadhida buul ku jirta marka inaanay adduunyada wixii ka socda inaanay ka ambanin gabadhaasi waa doonaysa daahe islaanta buul miyiga fadhida iminka buulka keligeeda ha halkaa iyada xeraday awrta dhex fadhida inay like iyo commentka halkaa idinka siiso ayaanu doonayn waa hagaag waa ka warsugi doonaa cabdijabbaar gabagabadii baynu ku dhownahay haddaynu dhinacii heesaha dib ugu noqdo oo aan soo qabto hees yadana ka mid a heesaha miisigooduna kulul yahay laxanka saaran ereyada iyo weliba waxoo dhan baad mooday in hal mar saa loo soo wada tuuray waaya yartii baan si xun u galay
yartii baa soo gal horta dhowr dhowr- dhowr jeer baa lagu qabsado lagu yidhi waa nin waa heestan yartii baa maxay yartan sida xun loo galo waxaan furware dhehe waxa weeye waa nin gabar baa jeclay dabeetana gabadhii buu ku boodi haya waan ka sheekeeyey waxaan kuri gabadh baa jeclay dabeetana wuxuu naa wakti kubaayana kala kaxeen adigu de subxaan allah wakti baa kasoo wareegay isagii baa jacaylkii nafsiga ku dhaco isagii baa jeclaaday haddaba waa had jeclaa tidi ha jeclaadaba inantii beri hore shubtay dibna uma noqon karo weji kuma laha dee haya marka wuxuu leeyahay wa- yani wax dhibka kala gaaray haddaan ma ku noqon lahaa anaa mar hore si xun u galay wey anaa anaa xumeeyey inaan marka waa qoomama uu qoomameynaya ninkaas wuu qoomeynayaa wuxuu leeyahay seexan waaye oo seelalo hordo waan ka sara tegayo sababtuna waxay tahay yartii baan si xun u galay anaa de xumeeyey ma noqon karayo dee halkii kuma laaban karo meelaa ka soo noqdaa ma jirto
ma jirto ma jirto ha marka horta dee waa taasoo laxankan anaa u sameeyey muuse ah, midhahan waxaa leenahay aan saaxiibna leedahay maxamed cali
qayb kale oo ka mid a waraysiganna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay haatan sidaa iyo nabadgelyo